أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نودي بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha dulqacda sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weeraro qorshaysan oo ka dhacay deegaano kala duwan oo dhacaha koonfurta dalka soomaaliya kooxo hubaysan oo kenyaan ah ayaa weeraray saldhig ciidan oo ku yaala ismaamulka narog ee dalka kenya khilaafka ka dhex taagan baarlamaanka riddada ayaa sii xoogaystay iyadoona uu baaqday kulan lagu waday inay isugu yimaadaan beeralayda wilaayada bakool ayaa ka faa'iidaysanaya xilli roobaadka guga iyagoona bilaabay tacbashada beeraha wilaayadaas
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weeraro qorshaysan oo ka dhacay deegaano kala duwan oo dhacaha koonfurta dalka soomaaliya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxyo ay ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho iyo degmada afgooye ee wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka tareedisho ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala eegtay gaari cabdibile ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka sirdoonka kooxda riddada soomaaliya waxaana ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah iyadoo burbur uu soo gaaray gaariga lala qarxiyey dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la eegteen maleeshiyad murtadiin ah oo ku sugnaa duleedka degmada afgooye waxaana ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah qaraxyadan ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose ayaa imaanaya xilli dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa saliibiyiinta kenya uu ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada boodaay iyo boorisa oo ka wada tirsan gobolka laamo ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya waxaana inta la ogyahay dagaaladaasi lagu dilay shan askari oo kenyaati ah halka lagu dhaawacay sideed kale sidoo kale gobolka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay laba qarax la beegsadeen bar kontarool oo ciidamada kenya ay kaga sugnaayeen magaalada mandheera inta la xaqiijiyay lix askari oo kenyaati ah laba ka mid ah ay saraakiil yihiin ayaa lagu dilay dhaawacuna waa sagaal askari geesiyada towxiidka ayaa sii kordhiyey weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta duulaanka kusoo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid caliyare kooxo hubaysan oo kenyaan ah ayaa weeraray saldhig ciidan oo ku yaala ismaamulka narog ee dalka kenya nuur cali warsame abusheyba ayaa inoo haya warbixintaasi wararka ka imaanaya ismaamulka norog ee dalka kenya ayaa sheegaya in kooxo hubaysan oo loo malaynayo burcad ay weerareen saldhig ciidan oo ku yaala angata barikol oo ka tirsan ismaamulka narog kooxda ayaa lasoo wariyey inay burburiyeen saldhig ciidan waxayna sidoo kale qaateen qalab muhiim ah oo saldhiga yiilay halka ay sidoo kale burburiyeen dhismayaal ku yiilay gudaha saldhigaasi warbaahinta kenya ayaa sheegtay in deblida ay weerar ka qaadeen kadib markii ay xaqiijiyeen in saldhigga ay baneeyeen ciidanka booliska kenya ee ku sugnaa saldhiggaasi ciidanka loo yaqaano g s u da ee dowladda silbiyadda kenya ayaa la wariyey inay deeganaayeen saldhigga la weeraray waxayna xoguhu tilmaamayaan in ciidamadaasi la raray labadii bishan meey maalinnimadii jimcaha war ka soo baxay booliiska kenya ayaa lagu sheegay in burcadda ay ka soo gudbeen xadka u dhexeeya degmooyinka narog iyo migori kadibna ay galeen gudaha saldhigga booliiska ee la baneeyey islamarkaana ay burburiyeen dhismayaashii ciidan ee halkaasi ku yiilay waxayna qaateen birihii dhismayaasha iyo qalab kale oo muhiim ahaa arrintani ayaa ku soo beegmaysa xilli ismaamulka naroog maalmihii dambe laga soo sheegayey weeraro ay geysanayaan kooxaha burcadda ah kuwaasoo lasoo wariyey inay dhowaan gubeen dhulbeereed baaxad leh dhowaan ayay ahayd markii lix xubnood lagu khaarijiyey halka kuwo kalena lagu dhaawacay kadib iska hormaada dadka deegaanka ee ay la galeen booliiska dhacdadaasi ayaana la xiriirtay muran dhuleed aad baad u mahadsantaha abushayba khilaafka ka dhex taagan baarlamaanka riddada ayaa sii xoogaystay iyadoona uu baaqday kulan lagu waday inay isugu yimaadaan casaam carafaad ayaa warbixintaasi inoo sii ambaqaadaya waxaa baaqday kulan ay lahayeen xildhibaanada golaha baarlamaanka riddada soomaaliya kaas oo ka dhici lahaa xarunta villa hargeysa ee magaalada caasimadda ee muqdisho siday xoguhu sheegayaan waxaa fariimo isku mid a loo wada diray xubnaha baarlamaanka iyadana loo sheegaya inuusan jirin wax kulan ah ilaa maalinimada isniinta ee soo socota baaqashada kulankan ayaa lala xiriiriyey xiisada culus ee weli ka dhex taagan xildhibaanada iyo mursad aadan madoobe ee salka ku haysa sanadka xayuumintii xildhibaan abiib dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka labaad baarlamaanka ardada mursadka lagu magacaabo abshirow iyo xildhibaano kale oo la socda ayaa bilaabay kulamo wadatashi oo ka dhanna aadan madoobe waxaana sidoo kale wadatashigaas qayb ka ah xildhibaan caalan nuug oo maalmo ka hor fal aflagaada kala kulmay gudoomiyaha baarlamaanka riddada lama oga waxaa isbedeli doona saacadaha soo socda mursad aadan madoobena waxaa lagu wadaa inuu waddanka dib ugu soo laabto kadib safar uu ku taga dhankaasi dalka ee lijeeriya aad baad u mahadsantaha casaam ugu dambeyntii beeraleyda wilaayada bokool ayaa ka faa'iidaysanaya xilli roobaadka guga iyagoona bilaabay tacbashada beeraha wilaayadaas xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixintan inooga diyaariyey xilli roobka guga uu ka curtay wilaayaadka islaamiga islamarkaana ay ku diirsadeen dadka iyo duunyada ayay beeralayda wilaayada islaamiga ee bakool bilaabeen inay ka faa'iidaystaan islamarkaana ay abuurtaan dalagyada kala duwan ee beeraha lagu abuuro sida masagada galleyda sisinta digirta iyo wixii la midka mid ka mida beeralayda oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus isagoo ku sugan degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa allaah uga mahad celiyey raxmadiisa roobka isagoona sheegay in beeraha hadda ay rajo fiican leeyihiin islamarkaana ay rajeynayaan in dalagyo fiican ay u soo go'aan ibdo iigu reegaaleere laakiin koofurta ibdo iliga yaka maga dheere alxamdulilah ilaahay ka mahadsan barwaaqati un rajeeni e oo uu dhir kiila gorodaaye e ya ilaahayna nasay reertiyeelonan erey un webamana maraa beero aan rooblay waraabiyey irkilay waraabiyey misige anug un badagnaa misige digir galley dad qaar osasun isku abuurin jaraan laakiin miin badan eed iyo eed walaa beero hoogshoole ka taabohay misgeeryarey alxamdulilah wala ilaahay haa ridi gaar jamaahin el aarangu ele el aarangu abuurka beero saf dhangmalle lan allankii seedo oo iliis haka aragu ini aaran in faaliyomu kufadaw nabadoon maxamed nuur maxamed yarow oo ka mid a waxgaradka degmada tieglow ayaa dhankiisa sheegay in boqolkiiba sagaashan iyo shan beeraha ay roobeysteen rajo wanaagsanna ay jirto oo ku aadan tacbashada beeraha anaan magaaga ii maxamed nuur maxamed yarow oo degan tieglow agarka boqolkiiba sagaashan iyo shan deegaanka mayka alaas abuurka war hal qof abuuri oo haddana biilaka dhiya ka alaas eeda abuur lahay marka xoogaa kaliil abadhiidi maalmahan ilaahay fadshay uu ku eeto taariikhda hijriga dalaqacadi li'ata bilishanaad runtii kun afar boqol afartan lita mayba qubadohay ilaa shalay idaraad maalmahan dhan roob iska xiga hadda naftii rooba qubadohay ilaahay mahadii beero eeda aan waraabeen soomaalida ma araasa beeralayda waraab horaadka ku gohay ee araayaan waraab horaadka mar hore ku gohi haddana kale ili jartiin rooba ilaahay sheeni beero rajo badan oo runtii eeda muhiimsano waayahan lin aragna ku muuqata wali ilaan un aragaayn ugu dambeyn sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dhankiisa ka hadlay faa'iidada ku jirta in beeraha la abuurto oo dadka gacantooda ay ku ciilbaxaan isagoona ku baaqay in laga fogaada gaalada iyo waxyaabaha dalka ay soo geliso haddii aan usoo gudbo dhanka maaragtay beeraha iyo wax soo saarka ahmiyadiisa dad kulley mid yar ma aha waa keliya wax fakriga looga bixi karo gaajada looga bixi karo waayo waxyaabaha cadowga maaragtay dagaal weyn oo soo qaaday oo jaanibka isaga ah beeraha aad iyo aad ba maaragtay ugu soo qaadeen dagaal oo runtii maaragtay aan la dhaliisan karin dadkeena marka inay ku buraarugaan in maaragtay hay-ado ajanabi ah aysan waxba u qaban karin horeyn ay u ogaadeen aysan waxba u qabanaynin marka insha allahu taala inaan anaga isku tashanno ilaahayna aan tala saaranno las caawiyo watacawanu cala albiri wataqwa wax soo saarka beerahan aan ku dadaalno oo juhdi aan gelinno jazaakum allahu kheyra intaasaan dhehi lahaa rajadan wanaagsan ee ay muujinayaan beeralayda wilaayada islaamiga ee bakool gaar ahaan kuwa degmada tieglow ayaa ku soo aadaya xilli wilaayada ay ka curteen roobabka xilliga guga ilaa iyo haddana ay si wacan kaga da-ayaan guud ahaan wilaayada gaar ahaan degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool aad baad u mahadsantaa abu xasaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga inta tan iyo kulanti dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu